Deegaanka Waqooyi ee gobolka Hiiraan ayaa laga hirgeliyay caadil-biyood kaasi oo hirgelintiisa iska kaashadeen maamulka Hirshabelle iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Deegaankan ayaa markii hore aan lahayn caadil-biyood ay biyaha ka cabaan dadka iyo doonyada, waxa ayna biyaha u doonan jireen degmooyinka kale ee u dhow deegaanka. Qaar ka mid ah bulshada deegaanka Waqooyi ee gobolka Hiiraan ayaa ka mahad celiyay caadil-biyoodkan loo hirgeliyay.
waxaa ka mid a ceelka haddeer aad arkaysin waa kana barkadiisu waa kuwaas waa kana haantiisi waa tana ceelkii waa kana soolaradu waa kuwan tubooyinkiisu ilaa tuuladay tallaalan yihiin iyo meel walba waa helnay ceelkaas waxaan kaloon helnay waxbarasho iskuulaan helnay waxbarashoaan helnay waxaan kaloon helnay xarun caafimaad ayaan helnay insha allaahu tacaalaa wax badan oo kalena waa rajaynaynaa baahidii tii ugu weyneed waa biyaha meeshaan waabweynaa la yidhaa oonley ahaa jirtay tuulo oomanaa la yidhaa ee ahaa jirtay markiidii hore tuulo ooman biyaha rabtaan laga cabaa waxay ahaa jireen ceeldheer meel la yidhaa oo ummaddu ay taqaana toddobaatan kiilomitir ama lixtan iyo shan intaasay ahayd waa u mahad celinaynaa boqolkiiba boqol
tuuladan wax badanay soo martay oo habsaama waxaa ugu daray col colkii ilaahaygii macbuudaha iyo dowladda aan ku mahadinayna hubka ku baxday oo dadaalka ku baxday haddaan waa caafimaaday u baxday biyaan helnay tuulo oomanay ahaa jirtay biyaan helnay wax biyahaan biyahan iyo dowladda aan uga mahad hayna kii horeen tuulo ooma la dhihi jiray oo oon badan loogu rafaaday oo dad iyo duunyo xataa oon ku laayay waa laga soo gudbay ilaahay baa loo naxariistay waxaan ku mahadinaynaa ilaahaygii weynaanna abuurtay aan ku mahadinaynaa waa laloo dadaalay dadaalka dadaalka laloo dadaalana ilaahay naaqus dambo lagama gelsho waa laloo biyaan helnay biyahaas waxaan ku mahadinaynaa ilaahay weyn intii ka sokaydana dowladda soomaaliya hadday federaal tahay iyo hadday hirshabeelle tahaba in alle intay deegaanba ay u baahan yihiin aan u baahannahay alxamdulilah markii biyaan haysanaa Caadil-biyoodkan laga hirgeliyey deegaanka Waqooyi ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu dabooli doonaa baahiyihii ay qabeen bulshada deegaanka maadaama ay yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley.